atin dalaala walciyaadu billaah walaalayaal sida aynu ogsoonnahay dhammaantiin aad la socotaan in shaa allahu tacaalaa waxaynu ka warrami doonnaa firaqa lumay marka taariikhdii islaamka dib loo raaco taariikhdii muslimiinta la fiiriyo dadka lumay walaalayaal waxaynu ogsoonnahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu shareecada iyo diinta inoo caddeeyey alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina yacni maalintaa lagu soo dejiyey maalin carafey ahayd maalin jumcaha ilaahay tabaaraka wa tacaala waxau leeyahay shareecadii iyo diintii waa laydiin dhammaystiray diinteennu markaa way dhammaystiran tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka faaruqay ama ka tegey adduunyada isagoo ma jiro khayr uu inoo og yahay ilaa uu inoo sheegay ma jiro shar iyo xumaan uu inoo og yahay ilaa uu ka digay calayhi salaatu wasalaam sida xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee ku sugnaaday saxiix muslimka uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamay yacni ma jira nebi la soo saaro ilaa khayrku ummadda u og yahayna uu u caddeeyaa ma jiro shar iyo xumaan uu og yahay ilaa uu uga digaa calayhi salaatu wasalaam markaa rasuulkeennu sala allahu calayh wasalam uu inoo caddeeyey nasax alumma ummadda uu nasaxeeyey xaqii iyo dariiqii toosnaa uu sheegay calayhi salaatu wasalaam nuurkii islaamka iyo sunnihii ayuu faafiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa dariiqadaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo sunnaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina siiyey dardaaranuu ina siiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida ayuu asxaabta tukiyey kadibna uu u dardaarmay waxaa ku jirtay waxyaabaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku dardaarmay calaykum bisunnatii yani waxaa laasimtaan ama waxaa qabsataan sunnahayga iyo dariiqadayda qabsada waxaa iska ilaalisaan muxdathaadka iyo waxyaabaha diinta lagu soo darin doono sunnadiisa iyo tii khulafada raashidiintana waa sheegay bidcada iman doonta iyo waxyaabaha dhici doonana rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa tilmaamay markaa rasuulku shareecada iyo diinta waa dhammaystiray sunnadiina wuu inagu booriyey inaynu raacno shareecadeenna diinteenna bidcada iyo waxa diinta lagu soo darayna in badan buu ka digay calayhi salaatu wasalaam rasuulku jumcaha markuu khudbadaynayo ama bacdu faina khayra alxadiisi kitaabu allah wa khayru lhadyi hadyi muxamedin washara alumuuri muxdathaatuha yacni mar kasta ama khudbad kastaba calayhi salaatu wasalaam mar kasta uu ka digi jiray wax bidcadaana in sunnahana la raaco bidcada iyo dalaalka iyo lumitaanka iyo zayqa inxiraafkana in dadka laga ilaaliyo calayhi salaatu wasalaam wuuna soo gaadhsiiyey wajaahada fillaahi xaqa jihaadihi ilaa inta yaqiintu u imanaysay shareecadiiyo diintu ina soo gaadhsiiyey sidaasay ahayd rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyadoo sida ay tahay maca daalika wuxuu haddana tilmaamay bidcada iyo hawada ahla alahwaa wa ahla albidac buduurtoodii iyo waxyaabo fara badanoo calaamaada ama simaata ayuu haddana rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu haddana sii tilmaamay ninkii la odhan jiray dilkhuwaysira ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku yidhi cadaalad samee maad cadaalad samayne rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu ka dhaqaaqo wuxuu yidhi waxaa dhabarkiisa ka soo bixi doona dad midkiin marka salaadiisa uu eego salaadooda uu xaqirayo oo dee marka tay tukanayaan marka la fiiriyo teenna aynu xaqirayno soonkooda soon badan cibaado badan taqwo badan qur'aanka tacdiiminaya sunnaha weynaynaya oo diinta aad iyo aad u jecel ayaa ka soo bixi doonta hase ahaatee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay yamruquuna min addiini kamaa yamruqu sahmu min aramiya yacnii inay de haddana diinta ka siibanayaan oo marka iyagoo qur'aankii iyo sunnihii weynaynaya haddana fahan qaldan ama fahan sax ahayn inay ku dhici doonto dee marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam buduurta ama bidcada calaamado ay leeyihiin ayuu haddana rasuulku calayhi salaatu wasalaam sii ishaaray weliba gaar ahaan firqada khawaarijta la ydhaah waana firqada taariikhda muslimiinta marka la fiiriyo ama taariikhdii aynu dib u raacno waa firqadii u horraysay ee jamaacadii muslimiinta iyo sunnadii khilaaftay saynu ka warrami doonno insha allahu tacaala bimacnaa wuxuu sii tilmaamay marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxyaabahay samaynayeen almuhim halkaa marka rasuulku inuu sii tilmaamay qadiyadda arrinta ishaaraad inuu tilmaamay rasuulku calayhi salaatu wasalaam rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa geeriyooday waxaa xukunkii qabtay alkhaliifat araashid abubakar radia allahu tacaala canhu khaliifada raashidka ah abubakar cahdigiisii nuur fara badan iyo khayr fara badan baa xaasila way dhacday in saxaabadu isku qabteen mas'alada imaamada ama masalada khilaafada hase ahaatee masaladaasi waxay ahayd mas'ala ijtihaadiya oo dee iyaynu doorannaa oo kuwii muhaajiriintii ansaartii qofku markuu masalo ku ijtihaadana dee waa masalo qofka casiibaana laba ajar buu leeyahay ka masalada ku gafee mukhti fiiha noqdaa isaguna ajar buu leeyahay sida caanka ah ee lagu yaqaano alcaqiida salafiya caqiidada salafka madhabu ahlu sunna waxaa ka mid a caqiidadooda waxyaabahaas inay ahaayeen wax dee masaa'il lagu ijtihaadinayay ee laakiin masaa'il ictiqaada ama masalo caqiido culus dee markaa saxaabadu iskumay qaban saxaabadu ilaahay raallaha ka ahaado masaa'ilkaa way isweydiiyeen kadibna abubakar radia allahu tacaala canhu dee khayr fara badan khaliifo raashid u ahaa rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam imaamadiista uu sii u tilmaamay taana waa macruuf waana muqarar kutubta ictiqaadka ahlu sunna waljamaca kutubta salafiyada ictiqaadka in badan baa lagu naskareeya ama lagaga warramaa kadib alkhaliifat araashid ilaahay raallaha ka ahaado abubakar markuu dhintay cumar bin alkhadaab yacni alfaaruuq isaguna ilaahay raallaha ka ahaado sidaasuu markaa waday khayr fara badan ayaa xaasila wakhtigii markuu dhintay cumar ee alkhaliifat araashid cuhmaan binu cafaan radia allahu tacaala canhu wakhtigaa markaa cuhmaan masaa'il ama hadallaa soo baxay hadallada oo ah cuhmaan binu cafaan dhowr arrimood markaa ay ku tiltilmaameen ama ay ku xamanayeen ama maalka caamka ah ayuu si gaara ugu tasarufaa ama dad gaaru wax gaara siiya umuur noocaasi markaa ay cuhmaan binu cafaan ku tilmaamay almuhim waxaa bilaabmatay fitna fitankiibaa markaa bilaabmay waxay socotaba kadib waxay sababtay in la dilo maqtal cuhmaan binu cafaan radia allahu tacaala canhu inuu la dilo cuhmaan binu cafaan waxaa la jebiyey albaabkii fitnada ayaa furmay halkaa markaa fitankii ayaa markaa dadkii muslimiinta ahaa marka taariikhda dib loo raaco ataariikh alislaami marka dib loo raaco halkaa waxaa bilaabmatay fitan baa bilaabmay fitankaas markay bilaabmaan waxaa dhacday sida dee kutubta siirada iyo taariikhda ku akhrisataan dhammaan ma wada raacraacayo laakiin dee si guud waayo goordho muxaadaraadka dambe tafaasiilba firaq laga wada warrami doonaa oo dee mashaayikhda iga dambaysaa khawaarijta suufiyada shiicada qadariyada murji'ada firaqa marka dambe la tafsiilin doonaa aniga hadalkaygu waa iska mujmil marka hore si guud baan madkhal uga dhigaya kadibna markaa cuhmaan bin cafaan fitankii baa ku bilaabmay ilaahay raalliha kaado waa la dilay kadibna markii la dilay waxa dhacay cali iyo mucaawiya inay isku dhacaan qisadana waa la yaqaana kutubta siirada qitaalkaa bayna saxaaba waa acdamu musiiba musiibata ugu weyn ee ay soo marto taariikhda islaamigu musiibada ugu weyna ayna soo martay saxaabada dagaalamay ee dhiigga daatay waa musiibada ugu weyn ee na soo martay marka musiibadaasay dhacday dee waa la yaqaanaa dadkii qaar waxay raaceen cali bin abi aalib qaar mucaawiya raaceen qaar way ka tawqufeen arrinta way ka istaageen almuhim fitan iyo dee taqallubaad isbeddello baa dhacay kadibna markay marxaladdaa marayso waxa saxaabadii ay isku waafaqeen qadiyaddii taxkiimka in dee cali iyo mucaawiye sulxi uu dhaco oo dad loo saaro qadiyaddaas sulxigu inuu dhaco kadibna masalada sulxiga markuu dhaco dee muslimiinta halka ay ku heshiiyeen kadibna waxaa markaa halka haddana ka soo baxday fitnadii alkhawaarij baa halkaa ka soo baxay markaa qadiyadda qolada khawaarijta la yidhaah laba qadiyaba way sheegeen horta waxay yidhaahdeen in ilxukmu ila lilaah waar xukunka ilaahay baa iskale waxaa khilaafteen saxaabadii bay la hadlayaan waxaa khilaafteen qur'aankiibaa khilaafteen antum khaalaftum alqur'aan waman lam yaxkum bima anzala allah fa ulaa'ika hum lkaafiruun halkaasii khawaarij u boodday markaa marka waxay leeyihin dee maadaama saxaabadii ay dad u saareen rag ay u saareen rijaal bay markaa u laabteen ilaahayna sidan buu yidhi markaa waxay khilaafeen masaladii xaakimiyadii waxay khilaafeen qur'aankiibay khilaafeen marka usuusha khawaarijta waxay khilaafeen alqur'aan kadibna waxay ku bineeyeen man khaalafa alqur'aan qofka qur'aanka khilaafaa dee uu gaaloobaya man khaalafa alqur'aan yakfur hadalkii ilahay bay khilaafeen in alxukmu ila lilah waman lam yaxkum bima anzala allah kadibna markaa waxay sababeen inay saxaabadii takfiiriyaan xataa cali inay takfiiriyaan mucaawiye inay takfiiriyaan xataa markii dambe silsiladda ila wuu soconaya wuxuu noqonayaa way ishaysataaye cuhmaan bin cafaan xataa markii hore gaal buu ahaa cuhmaan haye cali bin abi aalib mucaawiya inay takfiiriyaan qadiyaddaasa markaa bilaabmatay almuhim goordhow usuusha khawaarijta waa la tafsiilin doona yacni waxaan u jeedaa madkhal halkaa waxaa ka bilaabmatay marka fitan baa markaa bilaabmay walciyaadu billah dee saxaabadiina way nool yihiin kelmado xaqay ku hadlayaan laakiin xaqiiq ahaan maxaa loola jeedaa dee baadil bay ula jeedaan asxaabta rasuulku iyo hadyiga salafku miyaanu ahayn kuu rasuulku ku dardaarmay in loo laabto hadyiga saxaabada iyo dee dariiqada iyo manhajka salafka saalixa rasuulku calayhi salaatu wasalaam calaykum bisunnatii dardaarankii balay nebiga waxaa laasimtaan sunnahayga laasima waxaa laasimtaan dariiqada khulafada raashidiinta mahdiyiinta ah laasima markaa khulafadana maxaa lagu sifeeyey waana raashidiin hadda wasfigaana la soco waana mahdiyiin wasfiga odhanaya raashidiin waayo waxay garanayaan xaqa dee marka waa inay ku dhaqmayaan qofku waa inuu xaqa yaqaano markuu yaqaanana waa inuu dadka ku dhaqmo macrifatu alxaq waalcamalu bihi marka qofka taa ku sifooba raashid mahdiyiin uu rasuul ku sifeeyey calayhi salaatu wasalaam marka waxay khilaafsan yihiin yacni dadkii saxaabada ee dee cilmiga u saaxiibka ee la yidhi u laabta xataa marka fitanku dhacaan fitan baa dhacaya khilaaf baa dhacaya umuurta way isbedeli doontaa hadalka ilaahay meel aan meeshiisa ahayn baa la dhigi doonaa tafsiir baadilaa soo bixi doona waxyaabahaasoo dhan dee uu ka sii warramay rasuulku calayhi salaatu wasalaam si guud salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kadib almuhim markay sidaa u bilaabmatay firqada la yidhaahdo alkhawaarij marka taariikhda loo laabto haddana cakiskeeda waxa soo baxay firqadii firqat araafida ama shiicadii oo aad mooddo markay arkeen dee cali iyo iyagoo la takfiirinayo ayay iyaguna dhinac kale haddana kitaabkooda ula boodeen dhinac kale ayay haddana ula boodeen waa shiico kadibna cali bin abi taalib inuu ka fadli badan yahay saxaabada kale halkaasay markaa ka bilaabeen ama ha la yidhaahdo dee cabdilaahi binu saba baa ka dambeeyey ama dee yani culummadu waxyaabo fara badan bay ku cileeyeen asbaabta ay sheegeen almuhim khawaarij markay soo baxday bilcags haddana shiicaa booday oo dee bidca markay soo baxdo haddana bidca kalunba haddana sida qaalibkaa soo baxda bidcana dee bidco kale dhashaa balaayaba balaayo kale keentaa kadibna shiico iyo khawaarij baa soo baxday way socotay haddana waxaa soo warramay soo baxay alqadariya qoladaa qadariyada ahi baabka qadarkii ka warramaya yacni masalada qadarka waxaynu ogsoonnahay aynu naqaanaa wa tu'mina bilqadari khayrihi wa shari qadarka in la rumeeyo arkaanta iimaanka inuu ku jiro qadarka ilaahay tabaaraka wa tacaala sida ahlu sunnuhu u ictiqaadsan yihin kadibna markaa inay ama cilmigii ilahay inay diidaan sifatulcilmi lilahi tacaala inay inkiraan qaar inay martabadda khalqiga iyo mashiicada inkiraan markaa firaq bay noqdeen qadariyaduna intaasoo kale u kala kacday shiicadu waxay u kala baxday ilaa ciddati firaq khawaarijtu waxay u kala baxeen ciddata firaq haddana waxaa soo baxday almurji'a qola laydhaah oo masaa'ilka iimaanka ma huwa aliimaan xadd liimaan sharci ahaan muxuu iimaanku noqon karaa muumin kaafir faasiq alfaaddii noocaas bay aad iyaguna uga warrameen haddana way socotay waxaa soo baxay bidcat ljahmiya markaa jahmiyadu iyagu waxay ka warramayeen sida haalibka ah asmaada ilaahay iyo sifaatka ilahay bay tarkiisinayeen ilaahay asmaa ma laha ilaahay sifooyin ma laha cilmi male samci male basar male xayaato male ciso male yacni asmaada iyo sifaad kalena inkiraan bay aad iyo aad u tarkiisanyihin casrigaa markaa wakhtiyadaa jahmiyadu aad u soo baxeen waxaa la mucaasharooday ama wakhtigaa la mucaasharooday imaamu axmed iyo a'immadii sunnaha oo iyaguna aad markaa u radin jiray masaa'ilka markaa jahmiyada jahmiyadu ru'uus bay yeelatay culumo yeelatay dad markaa ru'uustaa jahmiyadu wixii bay faafinayeen bidcadii kadibna haddana dee muctasiladii baa soo baxday oo la odhan karo waxaa dhashay jahmiyadii baa dhashay markaa jahmiyadu dee waa tii ugu weynoodoo kale ama dee waa hooyadood baa la odhan karaa kadibna muctasilada oo iyaguna waxna ku khilaafsan waxna ku waafaqsan kadibna waxaa soo baxay haddana dee ashaaciradii suufiyadii ahla waxdat alwujuud firaq fara badan ilaa maanta dee firaqa sidii bay u socdaan maanta maalinba magac shicaar cusub firqa cusub bidca cusub kolba nooc ba markaa soo baxay ilaa inta qiyaamuhu dhacayn oo baaqi markaa marka dee taariikhda lamxa taariikhiya ee sidaa loo fiiriyo taariikhdii islaamku firaq fara badan baa markaa ku jira firaqaa lunsan rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka warramay xadiiska iftiraaqa inuu khilaaf dhici doono iftiraaq inuu dhici doono taanuu ka warramay calayhi salaatu wasalaam marka waxaan aad u jeclay haddaba muxaadaradan inaan ka warramo maadaama firaqii ay noocaa wada yihiin lamxa taariikhiya can ilfiraq asbaab nash'at alfiraq asbaabta keentay firaqan inay yimaadaan waayo waxay ahlu cilmiga ama culammadu waxay yidhahdaan shayga haddii sababtiisa la ogaado dee badal alcajab yacni qofku dee markuu asbaabta ogaado sababtii keentay horta waxaanoo firaqa goodhowna dee firaqa waa la tafsiilin doonaa insha allah caqiidat alkhawaarij caqiidat ashiica caqiidat asuufiya xagga dambaa laga tafsiilin doonaa asbaabta nash'at albidac marka in sha allahu tacala waxaan isku dayey biidni illahi tacaala in si guud asbaabta aan u dul maro asbaabtaasina waxay keentay in markaa dee bidcadii markaa ay faafto oo markaa bidici ay faafaan asbaabta keentay nash'at albidac horta bidcada tacriifkeeda waxaa la yidhaahdaa wax kastoo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam khilaafay dadka qaar ka midi waxalaga inaanay dee bidcaba gerinayn markaa si ay usoo fuulaan waxaa loola jeedaa bidco kullu maa khaalafa sunna shay kastoo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam khilaafa waxaa la yidhaha bidco ama asal sharci ah deliil caamana looma hayo deliil khaasana looma hayo marka halkaa waxaa ka baxaysa almasaalix almursala waxa usuuliyiintii fuqahadu ay yidhahdaan waayo masaalixda mursalka ah deliil caama loo haya bay culimmadu yidhahdaan marka bidcada maa khaalafa sunna shay kasta oo sunnaha khilaafa bidca la yidhahdaa waana tacriifka ugu fiican haddaad u laabato hadalka shaatibi kitaab alictisaam alciz bni cabdisalaam shaykhu lislaam ibnu taymiya ibnu lqayim culummada muxaqiqiinta ibnu xajar alhaytami culummada markaa muxaqiqiinta markay bidcada tacriifinayaan hadallada marka laysu geeyo waxaa loola jeeda kullu maa khaalafa sunna wax kastoo sunnaha khilaafaa bidcu noqonaya hay-adeeda makaankeeda samaankeeda ama cuskana sida axaadiis daciifa ama xadiis mawduuca sheekh albani ilaahay raallaha ka ahaado kitaabka la ydhaha axkaamil janais wasfi fiican oo jaamica oo aad u jamcinaya ayuu kaga warramayaa bidcadii waxaa laala waxa soo hosgeliyay kitaab axkaamil janais sheekh alalbani xagga dambe markuu ka warramayo qodoban waayahay baaraka allahu fiikum marka asbaabta markaynu eegno yani asbaabta keenaysa bidcada ama dee sababta keenaysa bidcada maxaa keenay waxan yani su-aasha marka ugu horaysa dee islaamku waa ummad keliya siduu sheekh cabdiraxmaan sheegay ummaddu dee mid keliya ummaddu ay ahayd marka maadaama ummaddu markaa mid keliya waxaa loo firaqa sababta iyo halka markaa iyo waxay noqonayso ayaynu yarka sharin horta shayga ugu horaysa alawal shayga ugu horraysa wuxuu yahay qadariyun kowniyun horta shayga ugu horraysa wuxuu yahay in la iskhilaafo oo waxani dhaco waa shay qadariya oo asaliya walow shaaa rabbuka lajacala annaasa ummatan waaxida hadduu ilaahay dooni lahaa ummadda wuxuu ka dhigi lahaa ummad keliyuu ilaahay ka dhigi lahaa laakiin kama suulayaan inay iskhilaafaan ilaa cid ilaahay u naxariistay mooyaane ilaahay tabaaraka wa tacaala dadkaa laga soo reebay marxuumiinta ah ee loo naxariisan ilaahay naga yeelay tabaaraka wa tacala marka ummaddu in khilaafkuu dhacayo oo dee qadari iyo asali inay tahay oo la qadarey horta taa meesha ku darso marka khilaafka iyo iftiraaqu qadariyun asaliyun waana qadari waana asali horta marka qodobka dee marka ha odhan mar kastaba maxaa laysu khilaafaya dee waa la qadari horta qadar baa ku jira meesha dadka qaar baa ku odhanaya waxanoo wadaada waxanoo firqaa waxaanoo cumaamada waxaanoo isdhex qaadaya idinkala garan mayne haddaanu caamo nahay idinka hadhnay ya marka baaraka allahu fiikum khilaafku u dhacaya oo dee weligii allihii waa loogu talagalay khilaafku inu dhaco waa qadar marka taasi waa masalo marka waa inaad ogaato wixii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ugu talagalay uu dhacaya khilaafka masaa'ilka la isku khilaafa waa laba masaa'isha culummadu isku khilaafaan qaar adilaa loo hayaa iminka fuqahada ama dee fiqiga ama ictiqaadka masaa'il baa laysku khilaafaya qowla daliil baa loo hayaa dee qowla daliil looma hayo marka inagu waxaynu ku dadaalayna ila khilaafku u dhacayaaye adilada iyo daliilka ka haya inaynu raacno ka qowlka baatilka ama daciifka ahna inaynu ka tagno masaa'ilka la ydhaha ijtihaadi ee adiladuna wada ixtimaalayso la ydhaha adiladu muxtamala adiladu labadaba way ixtimaashaa xaggana way ixtimaalaysaa xagga kalena way ixtimaashaa ama adiladu istacaarudo haddii adiladu istacaarudo waa masale ijtihaadiya oo adu aad isu tacaarudayso ama dee masaladu maxaan ku idhaahdaa adiladu muxtamala marka waxyaabaha masaa'il ijtihaadiya baa la kutubta usuulfiqigana waa lagu taqriiriya marka masaa'ilka ijtihaadiga ah ee adiladu aanay ku caddayn dee way bannaanta waa la isku khilaafi karaa iyada oo qofkii da wax u caddaadaan xujadana sheegayo wixii ku soo aroorayna uu caddayn karo walilahi alxamd kama qaala shaykhu lislaam ibnu taymiya raximahullah marka masaa'ilku khilaafkuna dee qaarna waa khilaafi adilo loo hayo qaarna waa iska ijtihaadiy wax adili looma hayo waayahay haddaan markaa u laabto asbaabta keeni karta nash'at albidac horta waxa ugu horeeya itibaaca alhawa qodobka ugu horeeya asbaabta keeni karta waxaanoo bidcina soo baxaan waxaa ugu horeeya qofku inuu raaco hawada walihaadaa sidaa daraaddeed ayaa waxaa loogu bixiyey ahla alahwaa waalbidac bimacnaa waxay raacayaan bidcay raacayaan ra'yi waxay la tahay iyo hawo ayuu asalkiisa iyo madhabkiisa markaa ku binaynaya markaa taasina dee waa macruuf wuxuu yidhi alxaafid ibnu lqayim raximah llah wa kaana salaf salafka saalix waxay ahaayeen qaar u yaqaana ahla alaaraa qolooyinka ahlu aaraaga ee ra'yiga u saaxiibka ee khilaafaya sunnaha iyo waxa uu la yimi rasuulku calayhi salaatu wasalaam masaa'isha cilmiga ah ee ictiqaadiga ee khabariga ah iyo masaa'isha axkaamta ee camaliga ah waxay ahlu sunnuhu u yaqaaneen ahlu shubuhaati waalahwaa'i yacni shubuhaad iyo hawo dad u saaxiibay culimmadu u yaqaaneen waayo ra'yiga khilaafaya sunnuhu waa jahli laa cilma cilmina aan ku salaysnayn waa hawo ayuu noqonaya marka qof kastoo raaca hawadiisu bikayri hadyin min allaahi tabaaraka wa tacala isagoo hanuun iyo aathaar iyo raad iyo cilmi aan ku dhisnayn iska raaca wuxuu ku dambayn doonaa lumitaan adduunyada iyo aakhiradana dee shaqa iyo xumaan ayuu ku dambayn doonaa ikhaasat lahfaan majalada labaad boqol soddon iyo sideed wa qaala shaykhu lislaam ibnu taymiya wuxuu ihi shaykhu lislaam axmed alxaraani asalka dalaalku asalka dalaalka lumitaanka waxaa u asala in la raaco danniga iyo hawada ayaa u asala taasi marka waa caadada iyo dhaqanka lagu yaqaano ahlulbidac marka ugu horaysa haway dejinaya ama ra'yi bay dejinayaan markay ra'yi ay dejiyaan ayaa kadibna waxay u raadinayaan adilay u raadinayaan waxbuu iska ictiqaadsan yahay hawu ictiqaadsan yahay ama ra'yi buu ictiqaadsan yahay uma adillo ama daliil buu u raadinayaa ra'yiga iyo hawada iyo bidcada walciyaadu billah ama ha ahaato dee hadalka shareecada ama kalaamka carabta waxbuu u raadinaya taasina waxay khilaafsan tahay madhabka ahlu xaqa ah way khilaafsan tahay waayo madhabu ahli alxaq ama madhabka salafka ama madhabu ahlu sunna waljamaaca madhabka salafiyadu iyagu waxay eegaan adilada iyo aahaarta ayay eegaan sunnihii iyo aahaarta eegaan kadibna markay aahaarta iyo sunnaha fiiriyaan way u hoggaansamaan oo way qaataan markaa markay aahaarta iyo daliilka arkaan ayay ictiqaadaan kadibna adilada horeysa itibaaca horeeya kadibna waxaa adiladu ay ku salaysan tahay bay raacaan buu leeyay marka ahlul ahwaa dee sidaasaa markaa lagu yaqaana marka waxaa ka mid a asbaabta ibtidaaca ama asbaabta nashcat ahlilbidac itibaacu alhawa taasina waxba ku dheeraan maayo waxaa loo laaban karaa majmuuca alfataawi libni taymiya safxadda lix iyo toban afar boqol iyo afartan ee sharxu usuul ictiqaad ahli sunna waljamaaca laalakaa-i kitaabu sunna libni abi caasim dar tacarud alcaql walnaql ibnu taymiya iclaam lmuwaqiciin mujallada labaad marka waxay culummadaasi aad u tacsiilinayaan weliba labada sheekh ibnu taymiya iyo ibnulqayim asbaabta ugu waaweyn waa hawo qofku raacayo yani waxay ka mid tahay asbaab ibtibacdow waayahay waxaa kaloo ka mid a asbaabta keenaysa nashcat ahli lbidac qilat lcilmi sharciy cilmigii sharciga ahaa oo yar in yar baa shidaysa in yar markuu dee yaro bidhaansado ama un yar yaro egeegto in yar ma yaro bidhaansa fagarh buu isla odhay u isla boodboodayey sharcigii ilaahay munasalka ahaayee uu soo dejiyey rusuuq iyo sugnaansho isagoon ku yeelan in yar baa shidaysa walihaada rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sifeeyey qolada la yidhaahdo alkhawaarij sufahaau alaxnaam xudathaau lasnaan waa dad yacni caqligooduna uu gaaban yahay oo dee cilmi badan iyo caqli badanna ma laha khawaarijta da-dooduna way yar tahayoo dee qof weyn oo wax kala saaraya maaha marka cilmiga sharciga ah markuu yaraado weliba dee kitaabka iyo sunnaha cilmiga loo leeyahay cilmigii sharciga ahaye ay cilmu lkitaabi wasunna weliba waa kitaabkiiyo sunnaha marka dee aqoontu ay yaraato dee qofku uu lumaya fa shicaaru lmubtadica dadka mubtadicada waxaa lagu yaqaanaa inay ka tagaan aahaarta iyo sunnaha iyo weliba cilmiga xadiiska iyo sunnaha inaan cilmi ulahayn taasina waa macruuf ahlu cilmiga iyo culummadu taana aad ba uga warramay marka haddee culumta shareecada haddii cilmi xooga loo yeesho kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa shay fiican rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka warramay xadiiskii xadiis abi hureyra ilaahay tabaaraka wa tacaala ma qabto cilmiga intisaacan yantasicuhu min annaas siibitaan uu dadka markaba qulubtooda ka siibayo hase ahaatee ilaahay wuxuu qabtaa cilmiga taana cilmigana waxaa lagu qabtaa culummada ayaa markaa dhintoo la qabtaa marka caalimba aanu hadhin dadku waxay samaystaan ittakhada annaasu ru'uusan juhaalan calayhi salaatu wasalaam shuf bal halkaa eeg waxay dadku markaa samaystaan ru'uus juhaalay samaystaan waa sida dee caalamka ka jirta abu fulaan buu ka odhanaya internetku hadduu doona ka soo saaranaya warqad majhuula oo meel ay tahay iyo waxay tahay aan la garanay abu fulaankan buuraha ku jira muxuu yawaaye markaa waxaa laga yaabaa inaan la garanayn qofkan diintiisa iyo caqiidadiisa iyo iimaankiisa inaan la garanayn dee ka buuraha ku jira ee abu fulaan la baxay fowqa aljibaal lama garan karo waxaynu naqaanaa culummada diintooda iyo caqiidada lagu kalsoon yahay waxaynu naqaanaa shaykhulislaam ibnu taymiya ibnulqayim sheekh moxamed bin cabdilwahaab sheekh albani sheekhunaa muqbil bin haadi lwaadici sheekh ibnu baas ibnu cuthaymiin sheekh fowsaan sheekh rabiic bin haadi lmadkhali sheekh cabdulcasiis ala sheekh muftiga caamka mashaa'ikhda sunnaha lagu yaqaana lagu kalsoon yahay caqiidada diintooda kuwaasaan naqanaa walilaahi alxamd ilaahay baana mahaddanay baaraka allahu fiikum marka waxay samaysanayaan ru'uusan juhaalan ru'uus juhaalay samaysanayaan markaasay weydiinayaan waa laga yaaba inay warqad u diraan isagoo isaguna saaran meelo kale ku jiraan inay weydiiyaan baa dhacda oo uu ka fitiyoodo cilmi la'aan isaguna lumo dadkana uu lumiyo isaguna de uu soo fatwo degdega ayuu soo bixinaya kitaabka ilahi inaan ku salaysnayn warac iyo xalaal miiradna aanu ku sugnayn wuu fitiyoonayaa cilmi la'aan dadkana way luminayaan iyaguna way lumeen oo dee dadkiina way galaafanayaan waa kuwa galaafanaya ummaddii halaagaya dadka kuwa ummadda halaagaya waa kuwa weeyaan kuwan ummadda dhan ama gaagaabin ama halaagaya waa ru'uusan juhaala weeyaan baaraka allahu fiikum waa ru'uus juhaala weeyaan lafahoodana way galaafanayaan qaar kalena way galaafanayaanoo waa camaliyaad baa laydha istishaadiyu ku odhanaya walaa xawla walaa quwata ila billah inna lilah wa inna ilayhi raajicuun marka cilmiga sharciga hadduu yaraado dee shareecadii munasalka ahayd ama risaaladii la soo dejiyey cilmigu markuu aad u yaraado waxay sabab u noqonaysaa bidcadu inay soo baxdo bidcat alkhawaarij bidcat ashiica bidcat alqadariya bidcat almurji'a bidacaa faraha badani markaa waa soo baxay baaraka allahu fiik marka maxaa la doonayaa waxaa la doonayaa alrusuukhu fi lcilmi cilmiga in lagu dheeraado oo raasikh lagu noqdo kitaabka iyo sunnaha baaraka allahu fiikum ayaa la duunaya taana dee waxyaaba badan baa ka mid a waayo waxyaaba fara badan haddii laga jaahil noqdo de waxaa kaloo ka mid a asbaabta oo halkaa cilmiga sharciga aada u soo hosgelaysaa waxaa ka mid a asbaabta in dadku ay ka jaahil yihiin aljahlu bilxadiis annabowiy xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadku inay ka jaahil yihiin aada iyo aad aahaarta iyo axaadiista rasuulka ka sugnaatee marwee saxda ah in dadku aana gelinayn weliba dadku aad iyo aad uma kala saaraan ma kala tamyiisiyaan xadiiska haabitka ee sugan iyo xadiiska aan sugnayn qaar baa iska odhanaya waa xadiis shariif u ah shariifkii waxaa loo baahan yahay inuu qofku kala saaro waxa nebiga ka sugnaadee haabitka ah waaridka ah iyo waxaan haabitka ahayn ummadda dhan waxaa halaagaya xadiis daciifada idaacadda ka sheegto oo tiraa nebigu wuxuu yidhi ku tawasula jaahayga jaahaygu u wen yahay ummad dhan baad halaagaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam naftiisa ayuu caqiiqa ka sameeyey oo uu ka wanqalay naftiisa yacni dee qof dhan oo khuraafiya oo ama idaacad ka hadlaya ama t v ka hadlaya axaadiis wada mawduuc oo beena ayuu ku salaynaya mawliidka bal dadkan mawliidka u raadinaya xadiis muxuu xadiisku noqday waxa ay shubayaan waa xadiis aan sugnayn ama ka ansixin rasuulka calayhi salaatu wasalaam maba jiraba xadiis sheegaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam labiyo tobanka rabiic alawal ama in la xuso habeenkaa ama in la idhaha habeenkaasaa loo dabaldegay hal xadiisna lama hayo amaruu ku bixina lama hayo khulafadii raashidiinta ee dadkii ficnaana maysahan yani dee markaa waxaan uga jeeda tusaale qofku dee inuu waxaanu cilmiba u lahayn waxaan ma xadiis saxiixa mise xadiis saxiixa maaha inaad ummadda dhan ku halaagto oo intaad meel ka soo baxdo ummaddan ku dhegaysanayso ood ka dhargisa xadiis daciif haddana ummadda dhan ay dharagta haddana waa wada daciif baaraka allahu fiikum waxaa kaloo ka mid a dadku waxay ka jaahil yihiin aahaarta laga wariyey salafka saalixa aad buu qodobkaasina u jira iminka dad baa tafsiir ku dhigaa ama waxaa laga yaabaa saddu sano tafsiirka dhigayay dadkuna tafsiirkiisa inay dhegaystaan baa dhacda haddana waxaa laga yaaba aahaartii salafiyadaba saxaabada iyo taabiciinta inaanu kala saarayn tafsiirka ibnu cabbaas iyo tafsiirka sayd qutub baa dhacda walaa xawla walaa quwata illa billah tafsiirka ibnu cabbaas ee saxaabada laga soo wariyey ee waaridka ah iyo tafsiirka dilaalu qur-aanka la yeedhaa inaanu kala saarin baa laga yaaba walciyaadu billah ama labaatan sannadood baa la dhegeysanaya ama soddon sannadood baa la dhegeysanaya ma garanayo tafsiirka aahaarta salafiga ah ee saxda ah iyo tafsiirka xarakiga ee ummadda dhan tagfiirinaya manbaca takfiirka mujtamacaadka muslimka ah iyo tafjiiraadku inuu yahay huwa sayd qutubiya baaraka allahu fiikum marka aahaartaana dee in cilmi loo yeesho haddaad waxyaabo kale ka sheekayso ama tiraa waxaasan cilmi u leeyahay oo aahaarta cilmi aanad u lahayn ama dadka aad tidhaahdo waan la hadlaya waan u khudbadaynayaa dee ummadda inaad halaagtaa ku dhaawd laga yaaba baaraka allahu fiikum taasina markaa waa jirtaa waxaa kaloo ka mid a halkaa cilmiga sharciga waxyaabaa soo isgelaya dee asbaabta waxaanay ku jirtaa dee asbaabta intishaar ahlalbidac inay faafaan waxaa kaloo ka mid a waxyaabahan dee bidcada faafinaya ee dee balaayada faafinaya aljahlu bimaqaasidi shariicati alislaamiya inuu qofku ka jaahil yahay maqaasidda ama maqsadka shareecada islaamku ay leedahay shareecadan islaamka maqaasid fara badan bay leedahay nafta in la ilaaliyo in diinta la ilaaliyo nasliga iyo awlaadda in la ilaaliyo cirdiga iyo sharafta in la ilaaliyo maqaasidda shareecada cumuum ahaan qofku hadduu dee ka jaahil yahay ma kala saarayo sunnaha iyo bidcada shirkiga iyo tawxiidka hadduu kala saari waayo dee waa ayaan dara iyadoo xaqii iyo baadilkii uu taagan yahay oo wax laguu soo dhajiyo ood kaba xaq iyo baadilba sheegi weydo dee waa dhibaato walaa xawla walaa quwata marka maqaasidda shareecada xaqana in la sugo wixii dee baadilana la caddeeyo waa maqaasidda shareecada islaamka ku jirta waxaa kaloo ka mid ah aljahlu bikalaami alcarab in laga jaahil noqdo kalaam alcarab hadalka carabta luqadda carabida kitaabka iyo sunnuhu waa carabi bilisaanin carabiyin mubiin ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ka dhigay qur'aanan carabiya qur'aan carabiya si loo fahmo lacallakum tacqiluun in badan bay ku timaada qur'aan si loo fahmo si loo garto lisaanka carabiga ee mubiin bilisaanin carabiyin mubiin marka asaaliibta carabta asaaliibta hadalka luqadda carabida dee qofku in cilmiyin haddii qofku fahankiisu weliba adawaadka adawaadka luqadda usuul fiqiga waa inuu qofku cilmi u leeyahy khibrad u leeyahy baaraka allah aayaddii qur-aanka ahayd fankixuu maa taaba lakum min annisa mathna wathulaatha warubac mid baa akhriyey mathna wathula marka wuxuu fitiyooday inay bannaan tahay ninku inuu guursan karo sagaalun baa la guursanayaa buuli oo nin sagaal gacagad ka keentay markaasuu yidhi soo taliidhi mathna waa laba haye mathna waa hulaathana ugeed laba iyo saddex isugee shan haye rubaacna ugeed sagaal sagaalkaasuma qur-aanku sheegay nii sagaalkee weeyaan fankicu si qalada ayuu laakiin u fahmay dee miskiinku marka dee jahliga adawaat alfahm haddii adawaadka fahanka aad garan weydo baaraka allahu fiikum waa ayaan dara marka waa inaad taqaano asaaliibta carabta hadalka carabta qof waa inuu aad iyo aad u yaqaano alluqa alcarabiya waa inuu yaqaano baaraka allahu fiikum waayo kitaabka iyo sunnuhu carabiyaan alkitaab wa sunna carabiyaan kitaabka iyo sunnuhuba waa carabi dee soomaalina maaha talyaanina maaha waa carabi qofku inuu luqadda carabida aqoon baaraka allahu fiikum waayo haddii kale waxaa laga yaaba inuu kitaabka ilaah iyo sunnihii si qalad inuu fahmo baaraka allahu fiikum waxaa kaloo ka mid ah qofku inuu marka adilada dee marka cilmiga sharciga laga warramaya adilada kitaabka iyo sunnuhu qaarba qaar bay waafaqaysaa haddaad qayb qaadato qaybna aad ka tagto waad lumaysaa walciyaadu billah walihaada markaad imika firaqa goodhow laga warrami doono firaqa daallada maxaa lagu yaqaanaa waxaa lagu yaqaanaa naska qur'aanka nusuustan dhan ee qur'aanka ee sunnaha inay midna qaataan midna ka tagaan walihaada ahlubidac oo dhan waxaa loo yaqaanaa alrajul alacwar waayo de mid wuxuu ku eegayaa bicaynin cawraa mid buu naska ku eegayaa naskii kalena uu ka tegaya waxaa lagu yaqaanaa madhabka salafka nusuusta adilada kitaabka iyo sunnaha in la jamciyo oo laysu wada geeyo aljamcu bayna aladilla oo dee daliilkan iyo daliilkaa kale mid kasta in la eego laysa ka milihi shay wa huwa asamiicu albasiir ilaahay wax la mida ama wax u dhigmaa ma jiraan tashbiih iyo tamhiilkii baa halkaa la diiday wa huwa samiicu lbasiir halkaana sifadii samcigii iyo basarkii baa lagu isbaatinaya ilahay loo sugaya ilaahay sifooyin buu leeyahay tabaaraka wa tacaala laakiin waxaa loo diidayaa sifaadka makhluuqiinta loo diidaya bal yadaahu mabsuudataan ilahay wuxuu leeyahay ihbaatu lyadayn lilahi tacala laakiin la mid ma aha aydi lmakhluuqiin dee la mid maaha marka madhabka salafku waa kaa marka adilada haddii qaybna la qaato qaybna laga tago qofkuu lumaya baaraka allahu fiikum marka intaana aad iyo aad loogu dadaalo waxaa kaloo ka mid ah asbaabta intishaar albidac itibaac almutashaabihaat walciyaadu billah ilaahay tabaaraka wa tacaala horta ilaahay waa qadaray oo dee qur'aanka kariimka ah laba arrimood baa ku jira ilaahay tabaaraka wa tacala huwa aladii arsala calayka alkitaab minhu aayaatun muxkamaat wa ukhara mutashaabihaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu sameeyey ilaahay qur-aan buu soo dejiyey waa hadalkii ilaahay tabaaraka wa tacaala hadalkaa alle waa laba aayaad muxkamaad macnaheedu uu cad yahay muxkamaad waana asalka kitaabka iyo sunnaha sida qaalibka asalka waa shay la caddeeyey oo uxkimat aayaatuhu uma fusilat min ladun xakiimin khabiir waa la tafsiiliyey waa la tabyiiniyey waa la ixkaamiyey waa la itqaaniyey waa caddahay haddana waxaa ku jira aayaat mutashaabihaat aayaat mutashaabiha marka aayaadka mutashaabihaadka ahi ee ku jira yacni way iska dhex gelaysaa tashaabuhu waa laba nawcaan xaqiiqi waa idaafi tashaabuha xaqiiqiga ahi ilaahay mooyaane tabaaraka wa tacala cid kale mooye tashaabuha nisbiga ahna culammada qaar ka midina way garanayaan dadka qaar ka midina ma yaqaanaan marka mutashaabihaadka dadka raasikhiinta ahi waxay ka istaagaan maxay yidhahdaan raasikhiintu muxkamkana way ku dhaqmaanoo way qaataan wixii mutashaabihana way rumeeyaan yaquuluuna aamanna bihi kullun min cindi rabbina qur'aanka ka muxkamka ah iyo ka mutashaabiha ah min cindi rabbina saasay markaa odhanayaan marka mowqifka raasikhiintu waxay isku dayaan inay adilada markaa jamciyaan walilaahi alxamd qur'aanka kariimka ah ma jirto aayad qur'aana oo tafsiirka ku sugan ilaa culammadu way fasiraan tafsiir bay culammadu ku sameeyaan ilahi raalliha ka ahay iminka ma jirto dee aayaadka aayada ka odhanaya aayaddaa allahu aclam bimuraadihi xarafka odhanaya alif laamim alif laamim isagu dee aayad weynba maaha ama dee waaba xuruuftii gaade alif iyo laam iyo miim asalkeedu laa macnaa laha kama qaala shaykhu lislaam oo de iyadu waaba xuruuf laakiin aayad yacni bilow iyo nihaaye leh maqtac iyo melay ku dhammaato mafsir leh oo la odhan karo macnaheeda culummadu kuma istaagi ma jirto xataa alif laa miim toddoba qolba ku jira qaar baa yidhi ismun min asmaa illaahi tacaala waa asmaadi ilaahi alifkaasi waxaasuu tilmaamayaa laamkaasi waxaasuu tilmaamayaa miimku wuxuu tilmaamaya xataa culummada alif laam miimka khilaaf baa lafteeda fuqahada mufasiriinta bay ku leeyiin barak allahu fiikum almuhim ilaahay diinta uu inoo caddeeyey laakiin haddana waxaa jira wax dadka lagu fitnaynayo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ugu talagalay fitna qofkii muuminka ahaana wuxuu odhanayaa aamanaa bihi qofkii ahla sayqa ahaa ee markii horeba qalbigiisa walciyaadu bilah sayq baa ku jiray xataa bale qur-aanka fayatabicuuna maa tashaabaha minhu marka wuxuu leeyahay culamada ahlucilmigu waxay leeyihin qalbigiisa sayq baa ku jiray uma yatabicuuna maa tashaabaha minhu awalan fii qalbihi zayqun uma itabaca almutashaabihaat qalbigiisa ziq inxiraaf baa ku jiray hawaa ku jirtay qalbigiisa waxbuu doonayay kadibna dee wixii aan doonayay marmarsiyihii ayaa halkani galay buu odhanaya markaasuu wixii sii shubaya marka walciyadu billah marka itibaac almutashaabihaatna waxay ka mid tahay asbaabta intishaar albidac walciyadu billah waxaa kaloo ka mid ah asbaabta intishaar albidac itibaac alcawaa'id in la raaco caadooyinka iyo qofku wuxuu ku barbaaray sida qaalibka marka itibaac alcawaa'id waa calaa aqsaam itibaac alaabaa walmashaayikh inaad tira aabbahay aw hebel baa loo odhan jiray sheekh weyn buu ahaa kutubta waaweyn buu dhigi jiray waan ku soo caqliystay isagoo sidaa leh dee taasi sida qaalibka ah diin kuu noqon mayso xujana kuu noqon mayso ilaahay agtiisa tabaaraka wa tacaala marka lagu weydiiyo maadaa ajabtum almursaliin marka rusushii ambida lagu weydiiyo dee aabbaadii iyo sheekhaygii aan ka akhristay safiinatu najaaga sidaasuu igu yidhi kaa saari mayso baaraka allahu fiikum waayo qofka waxaa la doonayaa inuu dee adilada iyo qur-aanka iyo cilmiga iyo daliilkaynu raaco marka itibaac alaabaa walmashaayikh waa la yaqaana inaa wajadnaa aaba'ana calaa umma wa inaa calaa aathaarihim muqtaduun marka taqliidkaasina dawa kala qur-aankana lagu ceebeeyey rasuulkuna waa ceebeeyey caqliga dee daliilka caqliga saliimka ahna dee qof kastoo caqli uu garanaya waxaasaan ku soo koray iyo waxaasaan arki jiray weligeen iyo allahayn konton sannadood waynu akhriyaynee ka warran dee konton sannadood xujo ma noqonayso maye boqol sannadood ma noqonayso sidaasaan ku ciraystay hataa daliilkuu noqon mayso waayo daliilku waa kitaab sunna iyo dee qaala saxaabatu alcilmu qaala allaahu qaala rasuuluhu qaala saxaabatu waa intaa cilmigu baaraka allahu fiikum marka waa la yaqaanaa waxaa taana aad loogu yaqaanaa firqada suufiyada la yidhaha waa laga warrami doonaa maadaa tacrif can isuufiya qolada suufiyada firqada la yidhaha aynu ka sheekayn doono taariikhdooda ayaa waxaa lagu yaqaanaa tacdiimu shuyuukh ama sheekha inay tacdiimiyaan ay taqdiisiyaan xataa waxaa ka mid a caqiidada asuufiya inay ictiqaadsan yihiin qofkan weliga ahi inuu macsuum yahay ictiqaad ana alweliya macsuum kan weliga ahi inuu macsuum yahay bay ictiqaadsan yihiin taana aad baa loogu yaqaanaa duruqda suufiyada waxaa ka mid a cibaaraadka suufiyada qofka sheekhiisa ictiraadaa wuxuu ka baxay dariiqadii muriidiinta iyo saalikiinta iyo xertii khalaaweynaysay iyo qoladii suufiyada uu ka siibtay bay yidhahdeen oo waayo sheekha meel la ictiraadi kama nebiba sheekh hadda waa la ictiraadka waxa la odhan karaa sheekh maxuu daliila haddaan la idhaha haba ictiraadi sheekha dee suuragal maaha marka waxaa ka mid ah cibaaraadka suufiya man ictarada calaa sheekh shaydaan buu u galay yani wuxuu ku leeyahay khalaawadi cibaadadii way ka burtay marka waxba kamay burinay uu weyse qabaa insha allahu tacaala biidni illahi tacaala waayahay waayo dee hadduu ku ictiraamo uu ku dhaha maxaa daliila sheekhaa sheekha ugu weyn imaamu axmed imaam maalik imaam shaafici imaam culummada xataa mashaayikhda iyadii sheekh muqbil waa sheekh sheekhuna wuxuu nagu tarbiyadayn jiray muxuu odhan jiray sheekh muqbil laa yuqallid ilaa saaqid waxa taqliida uun qof saaqidoo dee ama doqona ama dee sacsaca ayuunbaa dee ayuunbaa dee maxaan ku dhahdaa qof kale idha hebel baa yidhi yani marka qalbigaaga sheekh yaanu ku weynaanin qalbiga waxaad ku weynaysaa baaraka allahu fiikum naska iyo adilada iyo xadiiska iyo aaaarta qalbiga ku weynay wayna tiraa maxawd haddii wala hebel baa yidhi alla hebel miyaad ka cilmi badan tahay dee taasi xujana maaha cilmina maaha caqlina maaha baaraka allahu fiikum markaa taana madhab shiica waxaa ka mid a caqiidada shiicada iyaga lagu yaqaano iyagu shiicadu waxay ictiqaadsan yihin masalada la yidhaha ictiqaadu al'a'ima waxa jira iimaam wax la yidhaha marka waxay ku leeyihiin a'immadan imaam jacfar asaadiq laga soo bilaabo albaqir zaynulcaabidiin waa laga warrami doona caqiida shiicada a'immada shiicada ee laba-iyo tobanka imaam waa laba-iyo toban imaam ila alaan mid baa la yidhaha almahdiyu almuntadar oo la sugaya waa caqiidata shiica ilaa kaa ay sugayaan imika ay diyaarka u yihiin ilaa kii ugu horreeyey waxay ictiqaadseen a'immadaasi waa macsuumiinoo ma gafaanba marka shiicaduna way ictiqaadsan tahay suufiyaduna way ictiqaadsan tahay labadaa marka inagu waxaynu ictiqaadsannahay dee kitaabka ilaahay waa la ilaaliyey sunnaha rasuulkuna waa waxyi ee saxaabadana waa la raacaa laakiin sheekh baa macsuumoo la ilaaliyey ama waxa la ilaaliyey welibaa la ilaaliyey ama waa macsuumiin oo khada iyo dembi maba galaan waa caqiido faasida caqiidatun baatila waa caqiidataasi markaa baatila waxaa kaloo ka mid ah asbaab intishaar albidca itibaac almadhab waaa'ifa qofku inuu raaco madhab iyo daa'ifo qofku inuu raaco oo uu yidhaahdo anigu waxaan ku soo koray madhabka shaaficiyada annaku waxaanu ahayn qaadiriyadiisa oo garanmaysid haa ayaanu nahay ama annaku saalixiyada ayaanu haysanaa maya axmediyada ayaanu haysanaa maya tabliiq baanu nahay dariiqa suufiya yacni duruuqdaa suufiyada mid baan haysta qofku inuu yidhaha dee taasina waxay noqonaysaa baaraka allahu fiikum min ataqliid almadmuum waa taqliidka la ceebeeyey ta kale wuxuu keenayaa haddaad uun meelun kaaga dhegto tiraa halkaasan anuu haysta halkaasaan fadhiya minhaajkii tuxfatalmuxtaajkii baan kuu keenay mee nihaayihii baan hayaa haddaad tiraa meel uun xun la fadhida uun dee baaraka allahu fiikum waad lumaysaa tuxufaha nihaayatulmuxtaajka muqnilmuxtaajka minhaajka wax allaala waxa ku qoran dee xaqna waa ku sugan yahay fara badan dee baadilow ku jira hadalka culummadana waxa loo bandhigaa hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waynu ka faa'iidaysanaynaa culuumta iyo kutubta shaaficiyada waxaynu ka faa'iidaysanaa kutubta madhabka imaamu axmed imaamu ahlu sunna xanaabilada kutubtooda waynu ka faa'iidaysanaa kutubta maalikiyada waynu eegnaa kutubta xanafiyada kutubta daahiriyada kutubta ahluxadiiska kutubta imaam shawkani kutubta albani kutubta waadici culummada iyo ahlucilmiga juhuuddooda iyo kutubtooda waynu ka faa'iidaysanaa xaqa wixii asiibana waynu qaadanaa wixii baadilana waa laga tagaa intaba waynu wada akrinaa waynu dhignaa kii daliilka waafaqana waa la qaataa kii daliilka khilaafana raalli ahu baa laydhaa marka madhabka iyo daa'ifo qofku inuu ku barbaaro waxa madhabkaasna aanu haysta halkaasaan fadhiyaa anigu qoladii hore halkaa fadhiday ansaarudiintii baan fadhiyaa dee deliil kuu noqon mayso ansaarudiinta ansaaru sunnaha ansaaru hebel deliil kuu noqon maayo markiskaan fadhiyaa xataa deliil kuu noqon maayo waxaa deliila baaraka allahu fiikum sunnaha iyo axaadiistunba dee deliil kuu noqonaysa halkaasaan fadhiya dee halkaasaan soddon sano fadhiyan halkaasaan maxaan ku dhahdaa halkaasaan dhaxalka ku qaybin jiro weliga aan fadhiyey xataa xujo kuu noqon maysa baaraka allahu fiikum almuhim in lagu dadaalo sidii qofku dee madhabka ama daa'ifada ama wuxuu ku barbaaray inaad dee sare uga baxdo oo tidhaa oo niyow dee cilmigii iyo adiladii way yimaadeeni maxaa daliila maxaa xujaa maxaa xaqa xataa dee maxaa baatila laakiin sidaasuun baan ku qaadanayaa cilmina maaha caqlina maaha baaraka allahu fiikum waxaa kaloo ka mid a asbaab intishaar albidca akhdu ahlu sultati biha ahlu sulta dadka amarka haya ama ulul amr dadkan xukaamta ama dadka mas-uuliyiinta inoo taliya dadka mas-uuliyiinta ulul amarka waxaynu ictiqaadsannayna salafiyiintu in la samci iyo daaca in la adeeco in laga dambeeyo inaan lagu bixin qori la qaadan muslimiinta dhiiggooda la ilaaliyo muslimiinta seef aan loo qaadan inay xaaraan tahay khawaarijtaana lagu yaqaanaa inay muslimiinta dhiiggooda daadiyaan ama xaakimka daalimkaa inay ku baxaan waa yani waxa ka mid a usuulu lkhawaarij inay xaakimka daalimkaa ama xaakim dulmi samaynaya ama xaakim taliyaba meel kastaa ka tali lagu baxo ama qori loo qaato khawaarijta waana laga warrami doonaa insha allahu tacaala laakiin madhabu salaf salafiya waxay tahay in la adeeco asamcu wadaaca waa usuusha ahlu sunna waljamaca uusiikum bitaqwa allah wasamcu wadaaca wain ta'amara calaykum cabdun xabashiyun addoon xabashi waa tusaale hadduu xataa idiin taliyo maqla oo adeeca hadduu dhabarkaaga garaaco maalkaaga uu qaato maqaloo adeec baa lagu yidhi waa xadiis saxiixa marka samciga iyo daacada adilo fara badan baa ku soo aroortay walilaahi alxamdu kutubta masaajidada xalaqaadka maraakista salafiyiintoo dhan waa laga taqriiriya waana asal caama walilaahi alxamdu walminna marka suldada dadka u taliya sida qaalibka hadday bidco qaataan ama khuraafo ay qaataan ama masale ay qaataan sida qaalibka masaladaas way faaftaan oo de waynu naqaanaa wakhtigeennii imaam axmed ilahay raallaha ka ahaado imaam axmed ilahay raallaha ka ahaado casrigiisii waxaa jirtay masale la odhan jiray khalqu lqur'aan qur-aanka waa la abuuray imaam axmed waxaa la yidhi ka warran masalada qur'aanku waa hadalkii ilaahay tabaaraka wa tacaala makhluuqna maaha minhu badaa wailayhi yacuud caqiida salafiya saasuu taqriiriyey kadibna waa tii la xidhay waa tii uu iska sabray qaar baa ku yidhi ninkan waxaan xumaantan iyo dulmigan iyo kufrigan taqriirinaya imaam axmedow miyaan lagu baxayn waxaan ka baqanayaa alfitna alfitnaan ka baqanaya allahu akbar yacni wuxuu fahansanaa fiqiga fitnada waxaa la yidhaha cawaaqibteeda waxay dhali doonto bixitaanka dhibaatada ka ratibmi doona ayuu garanayaa imaamu axmed bin xambal raallahkaada haddana dee dadkii suldada iyo amarka hayey bidcadii bay haddana faafinaya marka asbaabta intishaarka bidcada waxaa ka mid a haddii dadka suldadu ay bidco qaataan sida qaalibkayuu faafiya waayo waxaa laga yaabaa wasaa'il aliclaam oo dhan xukuumadaha gacanta ku hay sida qaalibka markaa bidcada iyo masaladay doonaan halkaa way ka faafinayaan taasaa ka mid a marka asbaabta keeni karta intishaar waynu naqaana madhab lashaacira asbaabta keentay asbaab intishaar almadhab alashcari iminka madhabka ashcarigu caalamka islaamiga aad buu u faafay hadday tahay hadday tahay maxaanku idhaha africa hadday tahay aasiya hadday tahay jaziira carabiya meelo ka mid a waa madhab aad u faafay sababtu maxay ahayd raggii qaar ka mid ahaa weliba wakhtigii la odhan jiray salaaxaddiin alayubi ninkii la odhan jiray salaaxaddiin alayubi kaana ashcariya madhabka ashaacirada ayuu ictiqaadsanaa walihaada uu faafay madhab alashcari markaas suldadu markay madhab faafiso qofkii khilaafana ama icdaam ku samayso ama xabsiga loo taxaabo madhabkan ay doonto way fa marka asbaabta taasa ka mid a ilaahay tabaaraka wa tacaala wulaat lumuur ha islaaxiyo sunnada iyo tawxiidka ilaahay tabaaraka wa tacaala ha waafajiyo allahuma aslix wulaata umuurina ilaahu wulaata umuurteena islaaxi sunnaha iyo tawxiidka iyo salafiyada ilaha ku sugo jalla wacala waxaa kaloo ka mid a asbaab intishaar albidca kownu lmubtadic qofka bidcada u saaxiibkaay hadduu yahay min dawi alfasaxati waalbayaan qofka bidcada u saaxiibkaay hadduu yahay qof u saaxiiba fasaaxo iyo bayaan yacni qof cod kara oo waxna kari karaa waxna odhan karaa waxna kala jeedin karaa hadduu yahay ummaddaa dhan uu kala jeedinaya waxaa ka mid ah axaadiista rasuulkeenna ka ansaxay calayhi salaatu wasalaam inna min albayaani la sixra waxaan bayaanka la ydhaha hadalkan bayaanka la caddeeyo hadduu qofku dee saaxib bayaan saaxib balaaqa saaxib fasaaxa hadduu yahay uu mubtadic yahay walciyaadu billaah bidcada markaba bidcada waa faafinaya walciyaadu billah baaraka allahu fiikum waa la yaqaanaa iminka culammadu markay ka warramayaan tabaqaat almuctasila qolada muctasilada la tabaqaadkeeda marka laga sheekaynayo ee laga sheekaynayo waxaa ku jiray rag fusaxa fasaaxa iyo balaaqo u saaxiiba waxay sababtay inuu intishaaru faafo madhab almuctasila sida ninkii la odhan jiray cataa waxaan u jeedaa wasil binu cataa wuxuu ahaa nin aad u fasaxo badan abulhudayn alcallaaf isaguna saasuu ahaa marka taasaa ka mid waxaa kaloo ka mid a asbaabta keenta ixtifaau lmubtadaca wa tacaawunuhum fiima baynahum dadka mubtadacada ahi ama dadka bidcada u saaxiibka ahi dhexdooda inay istacaawunaan oo ay wada shaqeeyaan haddii dadkii bidcada waday midna uu faafiyo midna uu u diyaariyo midna uu alaabtii bixiyo midna uu fangareeyo bidcadii markaa walciyaadu billah way faafaysaa waayo marka shiicigu shiiciga fangareeyo muctasiligu muctasiliga fangareeyo khaarijiga maariqa ahi maariqa kale uu fangareeyo dee markaa way waxay noqonaysaa bidcadii faafaysaa waxaana culummadu macruufa bay yidhaahdeen wakhtigii alqaraamida waa laga warrami doona firqadii baatiniyada iyo qaraamidadii iyo ismaaciiliyadii alimaamiya firaqaasoo dhan ee shiicada ahaa aad iyo aad bay iskugu xidhnaayeen taasina akbar daliil masalada marka hadday isku xidhan yihiin waxyaabo fara badan bay bidcadaasi markaa keenaysaa ka jooga bari iyo ka galbeed mubtadacadu hadday isku xidhmaan dee bidcada way faafaysaa mid kaleoo meel dhexe jooga hadduu mid kale oo galbeed jooga uu halka uga wax uga tuurto oo ay tacaawunaan bidcadii markaa walciyadu billah way faafaysaa waxaa kaloo ka mid a asbaabta keenta ibtidaaca walciyaadu billah cadamu tasliim lilnusuus qofku nusuusta sharciga ah inaanu tasliim ku samayn cadamu tasliim lilnusuusi sharciya walinqiyaadu laha qofku marka la naskaasaa yimi waa inuu markaba aqbalaba laabtiisa ama qalbigiisa xaraj yaanu dareemin yaanu odhanin maxaa loola jeedaa inuu ta'wiiliyo inuu taxriifiyo inuu idhaa maya waa mansuukh maya qaar baa laga hayaa xadiis kasta oo madhabka xanafiyada khilaafaya laba xaaladoodunbu maraa ama xadiiskaasi waa mansuukh oo yaa nasakhay ama xadiiskaasi waa mu'awal kullu maa khaalafa alxanafiya wax kastoo imaamu abuu xaniife khilaafaa ama waa mansuukh oo aadan ogeynay bu kule waaba la nasakhayba ama xadiiskaasi waaba mu'awal subxaana allah halkuu dee naska ka tasliimin lahaa oo khata'a iyo gefka abuu xaniife uu saari lahaa ayaa xadiiskiibu kule xadiiskani ama waa mansuukhba ama xadiiskani waaba mu'awal aadaan ogeyn marka waxaaba laga yaabaa naskiiba halkuu markaba ka tasliimin lahaa inuu hadalka abuu xaniifana boqolkiiba boqol uu yidhaa waa sax hadalkaasi hadalka rasuulkana ishkaal iyo ictiraad uu markaa uu ku keeno waxaa kaloo ka mid a asbaabta intishaar albidca suu'u lfahmi lilqur'aani wasunna qur'aanka iyo sunnaha si qalada qofku inuu fahmo markaa suu'u lfahmi lilqur'aani wasunna qofku dee sunnaha iyo qur'aanka si fiican oo fahm saxiixa hadduu u yeelan waayo uu lumaya walciyaadu billah markaa taasi waxay sababtay suu'u lfahmi lilqur'aan qur'aanka qofku dee markaa uu fasirayo inuu macaani kale ku fasiro ilaahay tabaaraka wa tacaala khadir wacalam wacallamnaahum min ladunna cilma marka haddaad tidhaa shareecadu waa laba waxna waa xaqiiqo oo wax xaqiiqa la ydhaa waxna waa daahir oo daahirka waa laga taga xaqiiqadaa la qaataa dee waxay noqonaysaa shareecada yani qur'aankii kariimka in qofku si qalad u fahmo salaadda la leeyahay ha la tukado qaarba waxay ku taawiilin ama salaadda ku fasirayaan qofku inuu cilmi ugu yeesho asraarta a'immadooda ama sirta mashaayikhdooda ku fasiray yacni dee waa ta'wiil cad oo dee weliba kufriya oo aan xataa wax ixtimaalaa luqadda carabida ku lahayn markaa su'ul fahmi lilqur'aan ina allaha ya'murukum an tadbaxuu baqara ilaahay wuxuu idin farayaa inaad gowracdaan baqara qaarba waxay ku fasiraan ey caaishata radia allahu tacala canha ma waxaa loola jeedaa baqaradan caaishaa loola jeeda walciyaadu billah yacni dee qur-aankii fahan qaldan ayaa markaa ay qur-aankii ay ka haystaan aayaddii waynu soo marnay in alxukmu ila lilah waman lam yaxkum bima ansala allah kuwaasoo dhane aayaadka qur-aanka akhrinaya ee dadka muslimiinta gaalaysiinaya ee dhiiggooda daadinaya ee dhiigga gacmaha kula jira cudurkeebaa ku dhacay cudurkaa ku dhacay muxuu marka la baadhay dee culummadii ay baadheen cudurka haya waa noocee cudurka haya waa suu'ulfahmi lilqur'aani wasunna cudurkaasa haya qur-aankii si qaldan ayadda u fasiraya markaa dee walciyaadu billah way lumaya markaa waxay doonayaan dhakhtarradii waaweynaaye culummadii iyo raasikiintii in loo celiyo haddee fahmayey qur'aanka fahamkii saxda ahaa waxaa kaloo ka mid ah asbaabta qofku inuu ictimaado alictimaad qofku inuu ictimaado xikaayaat wa manaamaat aw hebel baa seexdayoo hee uu riyoodayoo hee muxuu ku riyooday waxay waxaasuu ku riyooday wuxuu ku riyooday rasuulka alaabu dhiibay wuxuu ku riyooday yani manaamaad sida qaalibkana waxaa lagu yaqaana qolada suufiyada ama khuraafiyiinta ayaa waxay aad u cuskadaan xikaayaat waa layla hadlay oo yaa kula hadlay sayid cali waxaa layla hadlayay sayid calidkaasina muxuu ahaa walciyaadu billah sayid cali baa ila hadlay iyo hebel baa xalay ila hadlayay iyo xaloo dhan culima ila hadlaysa dhar cadcad ahoo dharkoodu wada caddaan qamiis cad bay wada siteen oo qamiisyada cadcadna maxay ahaayeen markaa diintiisa dhan wuxuu ku binaynayaa manaamaad riyuu ku binaynaya marka alictimaad cala alxikaayaat iyo manaamaad iyo ri'yo baaraka allahu fiikum shareecadeenna ama axkaamta sharciga ah waxaa laga qaataa kitaabka sunnaha axaadiista ka ansaxday rasuulka calayhi salaatu wasalaam aqwaasha iyo aahaarta salafka muxuu yidhi ibnu mascuud ittabicuu walaa tabtadicuu raaca shareecada waxbana diinta ha ku soo darina waa laydin kaafiyey allahu akbar markaa aahaarta sunnaha ayaaba dee inagu filan hadday xikaayo noqoto iyo inaynu riwaayada ka sheekayno iyo kutub cascas inaynu xasho caso ka sheekayno aahaartii saxaabada aynu baaraka allahu fiikum ka sheekayno marka waa waxyaabaha aad loogu yaqaano ama dawq waxaa kaloo ka mid a alictimaad cala alcaqli dee caqliyaadka iyo nadariyaadka in la ictimaado oo dee marka qofku hadduu nadariyaad u yidhaahdo markaan caqliga eego markaan falsafada eego markaan dadka qaar ka mid a ayaa waxa laga yaaba markuu hadlayo ama shay nadariya ama caqliyaad ama qadciyaad waxay u bixiyaan ayay dadka marka adilo uga dhigayaan mutakalimiinta ama falaasifada waxay ku lumeen qawaacid waa nadariyaad caqliya waxyaaba caqliya oo adilo caqli u bixiyeen walciyaadu billah ayay markaa ku lumeen marka baaraka allahu fiikum qofku inuu ictiqaado in maxaanku yidhaha adilada sharciga ah inuu mar kastaba uu u laabto nusuusta adilada baaraka allahu fiikum in sha allahu tacaala majliska labaad jumcaha soo socda waxaynu ka warrami doonaa asbaabtii waan ka warramay waxaynu ka warrami doonaa majliska labaad taariikhdii markaa firaqa waayo si guudun baan markaa taariikhda biidn illahi tacaala mid kastaa waqtiga fatraday soo baxday khawaarijtu fatrada ilaa fatrada shiicadu waqtiga ilaa waqtiga qadariyadu waqtiga taana insha allahu tacaala iyo aahaarta iyo dee mid kasta raadka si guud aahaarta iyo raadka ay ka tagtay cilaajka iyo dawaduna muxuu noqonaya jalsad dambeynu kaga warrami doonaa baaraka allahu fiikum jasaakum allah khayr asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu